Maamulka degmada Qardho ee gobolka Karkar ayaa sameeyay biyo furino ay biyaha maraan xilliyada roobka si aysan biyuhu uga fatin magaalada Qardho. Ololaha biyaha lagu furayo ayaa waxaa iska kaashanaya bulshada degmada Qardho iyo maamulka degmada. Gudoomiyaha degmada Qardho Cabdi Siciid ayaa ka warramaya biyo furinada ay sameeyeen.
waxaan ku sugannahay goobta ay ka socotay shaqada biyo furista ama maaraynta daadadka magaalada qardho shaqada tan oo hadda soo socotay muddo bil ku dhow si xawliyana u soconaysay wejiyo kale horreeyana lahayd lagu bilaabay in guryihii la banneeyo oo la dumiyo guryihii haddii meesha laga qaadana waxaa ku xigta in toggii biyo ay qaadi lahaayeen iyo janalkii la diyaariyo hadda meeshaan taagannahay waa aargadii iyo- iyo laamigii bartamaha magaalada qardho isagii baa meesha laga saaray si biyuhu ay u gudbaan xagga hortayada ee dhabarka iyagu labaduba waxaa laga sameeyey janal ay biyuhu maaragtay maraan oo si qurux badan loo diyaariyey shaqo xoog badan baa socota gaadiid tiro badan baa shaqaynaya oo noocyada kala duwan ah Een, insha allah waxaan rajaynaynaa in shaqadaas ee, maalmaha soo socda ay magaranaysaa guul weyn laga gaaro meel gabagaba'ana ay gaari doonto runtii shaqadu shaqo aad u baaxad weyn weeye meel kasta markii laga howlgalayo waxaa la shaqeeyaa siddeed saacadood oo xiriir ah siddeeddaa saacadood ma kala istaagaan gaadiidka iyo shaq- muxuu ahaye iyo- iyo- iyo shaqaaluhuba intaa way shaqaynayaan sidaa ay tahayna meel walba oo laga shaqaynayo waxaa ka soo baxaya malaayiin lowr oo ciid ah runtii meeshu waa meel dhowr iyo toban sano ciiddu ay imaanaysay gidaaro iyo dhir iyo beero iyo waxyaala isu tagan ay celinayeen shaqo aad iyo aad u weyn baa laga qabtay allaweyne waxaan weydiisanaynaa shaqadaas inuu nagu guuleeyo Ee, runtii dee faanole fare kama qorna shaqadu shaqo baxad weyn weeye waxay u baahan doontaa meelo kalena in laga shaqeeyo Ee, tan ruux haddeeda shaqo weyn u baahan hadda waa wejiga koowaad waa jan- samayntii bannayntii wixii ku gudbanaa ee, biyaha in la banneeyo laakiin laga shaqeeyo oo derbiyo loo sameeyo oo mid ay laami biyuhu maraan ama meelo biyuhu maraan loo sameeyo oo janal la qaabeeyo buu u baahan doonaa Biyo furinada laga sameeyay magaalada Qardho ee gobolka Karkar ayaa kaalin ka qaadan doono in ay yaraadaan daadadkii ku dhufan jiray magaalada xilli roobaadka.